aad ay umacsan tahay deegaan xideenunay oo duleedka magaalada baydhabo taqriiban soddon kilomitr magaalada u jira ayaa kooxaha nabaadiidka al-shabaab weerar kusoo qaadeen ciidamada xooga ciidanka gaarka dowlada koonfur galbeed soomaaliya labadaba way ka warhayeen nimanka weerarka soo qaaday marka deegaanka waxay u banayeen iyo kaga sugnaayeen kadib kooxaha nabaadiidka ayaa halkaas la wareegay kadib ciidankii taakada u dhintay bay ka faa'iideysteen oo dib ugu laabteen dagaalkii saaka ka dhacay magaalada deegaanka baynunhay waxaa ku sugan ciidamada xooga ciidankaa oo iskaashanaya marka khasaaro badan soo gaarsiiyey meelo dhowr oo shacab waxaaiyeen oo nimanka nabaadiidka waraysiigay laakiin war xaqiiqa ahayna oo halkaas warka xoogta soo gaaraysa kamana mid ahayn marka insha allah wixii khasaaraha baan kasoo sheegeynaa laakiin niman diyaala oo qolooyinka u shaqeeya shabaabka oo aniga aan walayaasha warbaahintooda ku qoraya warar been caduuq ah taasi waxaan ku sheegay shacabka inaysan waxba ka jirin ciidanka kooxa galbeed ay ka warhayeen nimanka inay hajuun kusoo yihiin kadibna ciyaaray haddana ciidanka ayaa ku sugan deegaanka xaaladiisana aada u digatay afayeene dagaalka marka laga soo tago waxaa inagu maqaalaa inuu jiray qarax bal taa iyadana ka waran
dagaalka dagaal oo halkaa ka dhacay oo ciidanka kasoo heri maayeen marka hore oo ciidanka way baneeyeen meesha ciidan meesha loo baneyna hadda dagaal ma dhacayo sidaan ognahay marka hore marka meesha loo baneeyo kadib baa dagaal lagu qaaday oo dhinacyada loogu soo qaaday marka jihooyin badan baa loogu yimid haddana hadda ciidanka ayaa joogo had wax qarax iyo wax hadda ay sheeganayaan oo ahaa inay ku badan meesha ka qaateen midna kama jiraan
kasokow daynuunaay waxaa inagu maqaala inay socdaan qorshe ku aadaan howlgallo maleeshiyaadka al-shabaab looga ciribtirayo deegaanada koonfur galbeed bal waxaad ka warantaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey qeybo ka mid a goboladaasi ka socdayana
aada u mahadsan tahay waxaa jiray dhaqdhaqaaq xoogan oo ciidamada gaarka ah dowladda koonfur galbeed ciidanka xooga dalka ay iska kaashan doonaan kuwaas oo hadda hadda ka bilowday magaalooyinka waaweyn ee koonfur galbeed soomaaliya oo hadda tobanka intaba galay aada dhammaankeeda u adkeeyeen kadib insha allah waxaa la rajeynaya in wadooyinka muhiimka ah ee isku socodka waa deegaanada koonfur galbeedka la furo shabaabka hadda haraada ah oo meelaha ku dulmaleysanaana insha allah gacan bira ugu qaban doono dowladdana maro badan way ku baaqday oo madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ku baaqeen in qof laalo qofkii howlgalka intuusan bilaaban isu soo dhiiba mise howlgalka lagu jiro isu soo dhiiba cafis uu yahay marka ciddii hadee markaa la dagaalamaysa ciidanka ciidankana insha allah dowladda ay tallaabo ka qaadi doonto oo dagaalna hadda dagaal baa looga hortagayo oo lagala hortagi doono dagaal haddee dadka shacabkana dhibaatada ay ku wadaan laga qaban doono
haddii aan ku laabano daynuunaay waktiga rasmiga oo dhacdadaasi dhacday maynoo sharaxi karaysaa
caawa ayay ahayd oo isaga dhaxay bay ahayd dagaalka markay soo qaadeen marka ciidanka xaaladee haddii meeshay soo marayn wuu la socday ka warayay xoogo badan baa soo gaarayay marka way ka baxeen magaalada saaka ayayna iyaguna dib ugu laabteen nimankii oo halkaa inay iska sii joogaan rajeynayay balse aysan ogeyn xaaladda meesha looga baxay marka de ciidan dhisano iyo jabhado adigoo dhisa kartaa inaysan isku tagan ahayn marka ciidanka dowladda federaalka ciidanka gaarka ah ee koonfur galbeedba waa ciidan hadda isku filan oo tay ahaana dhisan saakana dagaal bay ku bilaabeen haddana ciidanka ayaa jooga deegaankana waa nabad